marka sameeyo baaritaan ciidan islamarkaana ameerikaan ah laguna magacaaba jim rayter ayaa faafiyey taqriir dheer oo daraasad ah islamarkaana uu ka sameeyey haymanada dowladda shiinaha ee afrika iyo gaar ahaan iibsashada dowladaha dhaca qaaradda afrika ee hubka uu soo saaro shiinaha kaasi oo ay qortay haweeney lagu magacaabo antonio krisof oo ah mid ka faalloota calaaqaadka dowliga ah taqriirka ayaa lagu bilowday laguna xusay in dowladda ruushka ay weligeed ahayd mawlidka ugu weyn ee afrika ka iibiya hubka kiisa fudud iyo kan culusba balse uu ruushka dib oga gurtay tallaabadan kadib dhibaato soo wajahday oo ku aadan hubyari ka dhalatay dagaalka uu kula jiro dowladda ukrain taqriirkan ayaa daaha ka rogay sida uu shiinaha oga faa'iidaystay fursaddan marla aragga ah taasi oo uu ku haymaneyn karo qaaradda dahabka islamarkaana uu hubkiisa qiimo ugu yeelan karo warbixinta ayaana lagu yidhi shiinaha oo ah dowladda labaad ee ugu soo saarka badan hubka iyo tan afaraad ee ugu badan ee hubka laga soo dhoofiyo ayaa ka faa'iidaysatay fursadda ah in uu ruushka dib uga gurtay hubsiintiisii afrika shiinaha ayaana kordhiyey soo saaridiisa hubka isagoona hub oga qayb qaatay loolanno badan oo ka holcaya qaaradda sida siraaca suudaan kan ethoobiya kan ka taagan kongo dalalkaasi oo dhammaantood dhaca qaaradda afrika sidoo kale taqriirka ayaa tilmaamay in aslixada shiinaha ay si weyn ugu burqanayso dalalka jaad angola nigeria maali iyo dowlado kale dalka nigeria ayaana laga hirgeliyey warshad hubeyd oo shiina ah taasi oo soo saarta hubka loona iibgeeyo dowlado afrikaan ah sida zimbabwe shirkadaha hubka ee shiinaha taqriirkan ay samaysay haweeneyda antonio islamarkaana lagu faafiyey markaska jim noyter ayaa lagu sheegay in shirkadaha hubka ee shiinaha kuwooda ugu waaweyn ay afrika usoo dhoofiyaan hub noocyo kala duwan leh oo iskugu jira kuwa fudud iyo kuwa culus sida kaarayaasha diyaaradaha duulyala-aanta ah iyo doomaha dagaalka shirkadahan shiineeska ah ayaa waxaa ka mid ah weliba kaalinta koowaad oogu jira shirkadda noorinko taasi oo xafiis lagu kala iibsada hubka ka furatay dalka senegal iyo shirkadda booli oo iyadana afrika soo gelisa hub tiro badan oo ay ku jiraan sawaariikh gantaalada goobta iyo diyaaradaha heelokabtarka ah ee gaashaaman taqriirka ayaana daaha ka rogaya in shirkadahan oo dhan ay leedahay dowladda shuuciyadda ah ee shiinaha taasi oo saamaxaysa in suldaadka afrika oo dhan ay ka iibsan karaan hubka islamarkaana ay ka faa'iidaysan karaan iyadoona intaasi lagu sii daray in shiinaha uu ballaarin karo dhanka kalena heli karo damacyadiisa juqraafiyadeed ee qaaradda sidoo kale taqriirka jaymoneter ayaa sheegay in badanka hubkan aanay soo gelin ciidamada rasmiga ah ee shiinaha balse ay soo geliyaan shirkado hubeed iyo kuwo amni oo khaas ah kuwaasi oo ka shaqeeya suuqgeynta hubka ilaalintiisa iyo tadriibaadka khaaska ah haddii hubkan shiineyska ah lala barbardhigo kan maraykanka iyo guud ahaan galbeedka sida uu sheegaya taqriirka hubka shiineyska ahi waa mid ay ciladu ku badan tahay tayadiisuna ay yar tahay islamarkaana qiimo ahaan aad u jaban taasi oo u sahlaysa hubka suuq waasac ah iyo in laga doorbido hubka ameerikaanka ah oo aad qaali u ah islamarkaana aysan iibsan karin maamulada iyo maleeshiyaadka badanaa uu dhaqaalaha ku yaryahay hubka shiinaha oo qiimo ahaan aad u hooseeyo warbixintan uu qoray markaska maraykanka ah ayaa sidoo kale xaqiijisay in shiinaha uu hubka ku iibiyo qiimo aad u jaban weliba ka hooseeya kan suuqyada caalamka arrintaasi oo soo dhoweyn u yeeshay hubkiisa iyadoona lagu sii daray deemaha xilliga dheer soconaya iyo in uu shiinaha diyaar u yahay in uu hubkiisa ku beddesho khayraadka dabiiciga ah ee laga helo afrika halka uu maraykanka oo ah masdarka ugu weyn ee soo saara hubka iyo kan ugu ballaaran ee u iibgeeya caalamka uu yahay mid hubkiisa aad uu qaali u yahay islamarkaana ay qasab tahay in lacag kaash ah lagu beddesho arrintaasi oo marar badan ku adag maleeshiyaadka iyo maamulada hardamaya hubka uu shiinaha afrika kusoo daabulaya islamarkaana ka iibinaya maamulada ka dhisan kuma koobna oo keliya hubka kiisa fudud waxaa jira hub culus oo uu shiinaha ka iibiyey dalal dhaca afrika sida jabuuti oo uu ka iibiyey maraakiib dagaal muritaaniya oo uu ka iibiyey diyaaradaha daroniska iyo nigeria iyo kongo oo uu ka iibiyey diyaarado dagaal oo gaashaaman qabsashada shiinaha ee hubka afrika warbixinta ayaa sidoo kale tibaaxaysa in xoogaga cirka ee koob iyo toban dal oo dhaca afrika ay isticmaalaan diyaaradaha harbin wey sidoo kalena ay ku dhex baahayso diyaaradda loo yaqaano shiindo f oo labadoodaba ah noocyada uu soo saara shiinaha kuwaasi oo asalkooda u laabanaya diyaaradda dagaal ee miig labiiyo toban oo uu soo saaro shiinaha dowladda china oo aanan u hoggaansamin awaamirta maraykanka islamarkaana aan dheg jalaq u siinin cunaqabatayntiisa ayaa noqotay awood ra-iisi u ah suuqyada lagu kala iibsado diyaaradaha dagaalka ee daroniska iyadoona diyaaradahani ka iibisay dalal badan oo ay ka mid yihiin masar nigeria iyo ethoobiya taqriirka ayaa sidoo kale sheegaya in ciidamada afrikaanka ah ay ku dadaalayaan sidii ay u iibsan lahaayeen diyaaradaha daroniska ah ee uu soo saaro shiinaha iyo sawaariikhda dheereeya iyo taqniyaad kale oo hormarsan kuwaasi oo aanan laga heli jirin shirkadaha hubka ee galbeedka oo aanan ogolayn in hub horumarsan uu gala gacan aantooda ahayn iyadoo xoojinaysa diblomaasiyadeeda caskari dowladda shiinaha ayaa dardargelinaysa sidii ay ku kordhin lahayd nufuudkeeda qaaradda afrika iyadoo usii maraysa hubaynta maamulada ka jira qaaradda iyo dacmintooda xukuumadda bikiin ayaa hiigsanaysa sida uu markaska taqriirka daabacay sheegaya in ay xoojiso taxaalufkeeda siyaasadeed iyo keeda dhaqaale ee kala dhexeeya dowladaha afrikaanka ah iyadoo usii maraysa juhuuddan ay waddo dowladahan afrikaanka ah ayaa faa-iido u arka kala duwanaanshiyaha masaadirta ay ka heli karaan hubka iyo ka gudbidda masaadirtii taqliidiga ahaa sida maraykanka ruushka iyo midowda yurub iyagoona fursad u heli kara in ay u madax bannaanaadaan siyaasaadkooda difaaciga ah si kastaba ha ahaatee shiinaha ayaa galaangal xoogan ka sameysanaya qaaradda afrika iyadoo uu usii marayo in uu tirtiro qaar ka mid ah baahiyaha ay qabaan dowladaha afrikaanka ah si guudna xukuumadda bikiin ayaa sheegatay in ay dhistay ilaa boqol tegad oo afrikaa dhacda ayna xero ciidan oo dibadda dalkeeda ah ku leedahay jabuuti ayna u sacyinaysa sidii ay u hirgelin lahayd kuwo kale iyadoo adeegsanaysa nufuudkeeda caskari kan dhaqaale iyo midka diblomaasiyadeed